Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo halbowle u ah dhaqdhaqaaqa ganacsiga gobollada koonfurta iyo waqooyiga dalka ayaa xilligan sare u kac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo noocyada kala duwan ee raashinka qutul daruuriga ah kadib markii ay ganacsatada saamaysay badxiranka iyo cudurka coronavirus oo saameyn ku yeeshay ganacsiga. Qaar ka mid a ganacsatada iibisa noocyada kala duwan ee raashinka ayaa Radio Beerlulo uga waramay saameynta ka dhalatay sare u kacan.
raashinka aan iibino waa bur bariis sokor saliid iyo baasto sokorta qiimaheeda awal waxay ahaan jirtay soddon iyo kow doolar iyo bar hadda waxay noqotay soddon iyo laba doolar iyo bar sida burkoo kale wuxuu awal ahaan jiray labaatan iyo sagaal doolar hadda wuxuu noqday kow iyo soddon doolar laba doolar oo ku daray sokorta waxay ku dartay hal doolar bariiska waa iska jadwalkiisa weli waa iska degan yahay saliidoo kale awal waxay ahaan jirtay labaatan iyo sideed doolar iyo bar hadda waxay marahaysaa soddon doolar baastada waa iska meel laxad weli
maxaa sababay inay raashinka qaaliyoobaan waxaa sababay raashinka inuu qaaliyoobo sanadihii ugu dambeysaba sidaad ka warhaysid covid nineteen a wadanka adduunka dhanba rogay haddana badxiran iyo badoo kacsan iyo barnaamijyo badana iska jiro saas la-adligeeda waxaan u malaynaya inuu raashinka dhankaas uu ka xiran yahay
xaggee raashinka kaaga imaadaa haddaan nahay reer beledweyne waxuu ka yimaadaa boosaaso bariu ka yimaadaa maxaa different u dhexeeyo qiimihii horeeta iyo qiimahan aa hadda iibinaysaan qiimuhu aada u kacay aada u kacay waxaan wax weli la arkaba mahaba sababtoo tahay labaatan iyo lix labaatan iyo todoba oo sokortii joogi jirta hadda soddon iyo laba doolar iyo bar lagu sheegaa burkii joogi jiray labaatan iyo shan waxaa la sheegaa soddon iyo laba doolar iyo bar wixii oo dhan hawaday wada galeen wax hadda la xisaabi kara maaha aada u kacsan aada u kacsan yihin wax hadda ayaantaa la gado markuu boosaaso ka yimaado baqaarka soo galo qaymuu ku yimid qaymaan ahayna haddana aad maqlaysaa iyadoo boosaaso liibina adna waa inaad kor u qaadid waa qaymihi haddana marka qaymo fadhiyo oo zaa'ida u dhexeeyo boqolkiiba sagaashan qaymi hore dadkaasu qaymihii ay ku qaadi jireen konton iyo shan dollar lixdan dollar saddexa fooqaliya qaataa waxaana keenay qaymihii ay qaadi jireen lacagtii iyo raashinkia laisku soo jaray waxaan ka mid ahaa ganacsatada gobolka hiiraan warbixinta oo macaashadda raashinka waxaa ku kordhay qaymo qiimo kordhin qiimo kordhintaasoo ku timid coronaviruskii iyo maagadunidii oo kale xaxayiran hadda sida kale raashinka qiimihiisa oo kale sokortaoo kale halkii ay ka maraysay soddon doolar waxay maraysaa soddon iyo saddex bariiska halkii uu ka maraayay labaatiyo toddoba waa labaataniyo sideed iyo bar ilaa labaatiyo sagaal burkoo kale magaalada gebi ahaanba waa ka go-an yahay saliidoo kale nooca loo yaqaano saliidda saddexlaha xayaadda qiimaheed wuxuu gaaray soddon halkii uu ka maraayey labaatiyo toddoba labaatiyo sideed xoogaa qiimo kordhigaasa yimid oo kuna yimid macaashadda oo magaalada ka go'an marka xoogaa sixirbararkaasaa jiro waxaa sababay coronaviruskii oo caalamkii oo kale xayiran warshadihii oo iyo maraakiibtii ama doomankii keenaya dekadaha annaga waxaan la xiriiraa gobolka hiiraan dekadda boosaaso dekadda muqdisho xoogaa waa naga xayiran tahay qaymahasaasi waa u kordheen coronaviruski waa dunido kale xayiran bisha tobanaad oo kale markii la gaaro waxaan rajaynaynaa in xoogaha qaymuhu ay xoogaha hoos u dhacaan ilahaan ka rajaynaa hadii ilaa yidhaha qaymihii hore iyo qaymahan farqi weyna u dhexeeyo hadda saliidoo kale soddon ay gaartay xilligaa xilligiisi kale aan soo dhaafnay toban iyo dhowr doolar joogtay toban iyo sideed doolar toban iyo todoba doolar ay joogtay qaarkood laban laab ay kaceen qaarna sidii ay ahaayeen wax ku darsadeen marka hadda magaalada marka sidaasi wax u kordheen raashinka horta waxaa qaaliyoobay waa burka iyo saliid sokorna waa iska siyaalkeedii horeeto waxau ahaay laakiin waxaad saaid ku qaliyoy waa bur isagoo saliid qiimaha burka jirtaan waa soddon iyo labo soddon saas waa sokorta waxaa waaye loorkeedii soddon iyo laba doolar soddon iyo saddex doolar baase siddeed doolar iyo bar saliidda saddexlihii ewel wuxuu ahaa jiray saddex doolar iyo bar hadda laakiin waa shan doolar iyo bar n badxirankan iyo karoonihii waxaasa loo sameynaa sarukaca sayda yimid wax sayda u dhexeeyo waxaa ka mid ah waxuu ahay sidii saddex bareed haddana waa shan doori bar ogi hore saddex doori bar saddex doorar hadeertaan waa shan doori bar sokorta haafkii ama loorkii wuxuu ahaa jiray waxuu ahay haafkii afar iyo toban doolar haddana waxuu ahay waa lix iyo toban lix iyo toban iyo bar si fiican u samaysa sarkac weynaa jiraba